أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaallo culus oo khasaaro baaxa leh lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda kufaarta burundi ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho isagoona cabsi xooggan ka muujiyey in askarta burundi la kulmaan weeraro culus oo kaga yimaada dhanka mujaahidiinta faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kula taliyey dowladda sildhiibiyadda maraykanka in saldhig ciidan ay ka samaysato degmada berbera islamarkaana ay qaato khayraadka dalka soomaaliya wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah kuwaas oo ka soo baxay safka cadowga allaah والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka fiidnimo oo kooban haatan iyagoo fisanna dagaallo culus oo khasaaro baaxa leh lagu gaarsiiyey kufaarta iyo murtadiinta ayaa maanta ka dhacay duleedka magaalada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose haddaba bayaan ka soo baxay maktabka warfaafinta oo ku aadan dagaaladaasi waxaaynu akhrinaya walaalkeen xaaris cabduqaadire dagaalo lagu jibiyey siriibiyiinta oo ka dhacay duleedka afgooye toddobada safar kun afar boqol toddoba afartan hijri dhanka kalena ku beegan kowda agosto labada kun shan iyo labaatan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta ka hortegay duulaan ay ciidamada siriibiyiinta kusoo qaadeen deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka ee dhaca duleedka degmada afgooye wilaayada islaamiga shabeellada hoose dagaalada ayaa bilowday markii ay siriibiyiinta ugandha oo ay hawada ka taageerayaan diyaaradaha maraykanka iyo turkiga weerar kusoo qaadeen deegaanka beriire si ay u dhibaateeyaan dadka muslimiinta ah ee halkaasi ku nool isbahaysiga siriibiyiinta ah ayaa duqeymo wuxuushnimo ah la beegsaday guryaha dadka shacabka ah ee deegaanka beriire iyagoo burburiyey inta badan magaalada kadibna weerar dhulka ah ayay soo qaadeen iyagoo doonayay inay deegaanka qabsadaan balse waxaa dagaal toos ah kala hortegay ciidamada mujaahidiinta ee gaashaanka u ah shacabka muslimiinta dagaalada oo bilowday subaxnimadii maanta oo jimco ah ayaa soo gaaray ilaa galabta waxaana halkaas lagu jebiyey kufaartii duulaanka ku ahayd dadka muslimiinta iyo deegaanka beriire ee lagu maamulo shareecada islaamka intii uu dagaalku socday waxaa cadowga laga dilay ciidan ka badan labaatan askari oo siriibiyiinta ugandha ah waxaana laga dhaawacay soddon iyo afar kale sidoo kale waxaa cadowga laga gubay shan ka mid ah gaadiidkooda gaashaaman waxaana lagu qasbay inay dib ugu cararaan goobihii ay kasoo duuleen xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dhulalka muslimiinta ka xoreyso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka isbahaysiga caalamiga ah ee siriibiyiinta iyo dabadhifyadooda murtadiinta ilaa ay geyga soomaaliyeed ka saareyso cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ee allah keliya u sugnaanayso الله سبحانه وتعالى وحيري وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون aad buu u mahadsan yahay walaalkan xaaris ayuu kaasi ahaa dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada banaadir waxay qaraxyo la beegsadeen laba barkontarool oo murtadiintu ay ku leeyihiin degmada kaxda iyo deegaanka garsbaarley ee duleedka magaalada muqdisho waxaana qaraxyadaas ku dhintay laba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen laba kale taliyaha ugu sarreeya ciidanka dowladda kufaarta burundi ayaa socdaal qarsoodi ah ku yimid magaalada muqdisho isagoona cabsi xoogan ka muujiyey in askarta burundi ay la kulmaan weeraro culus oo kaga yimaada dhanka mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hay walaalkii nuur cali warsame abushayba saliibiga oscar hatikmana oo ah taliyaha ciidanka dowladda saliibiyadda ah ee burundi ee soomaaliya ayaa socdaal ku maray saldhigyada ciidanka burundi ay ku leeyihiin dalka isagoo cabsi ka muujiyey weeraro xoogan oo uga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab socdaalkiisa ayaa lagu sheegay inuu ahaa mid lagu kormeerayey saldhigyada ciidanka burundi ee qaybta ka ah isbahaysiga kufaarta afrikaanta isagoo fariin digniin ah gaarsiiyey askarta ka socda dowladda burundi gaal oscar hatikmana ayaa saraakiisha iyo askarta ciidanka waxa uu amar ku siiyey in ay ka feejignaadaan weeraro laayaan ah oo kaga yimaada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda salbiyadda ee burundi ayaa ka cabsi qabta in ciidankeeda ay la kulmaan weeraro cagmaran ah oo kaga yimaada ciidamada mujaahidiinta iyadoo muddooyinkii dambe ay aada u sii kordhayeen howlgallada ay fulinayaan libaaxyada tawxiidka maalinkii jimcaha oo aynu soo dhaafnay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay weerar cagmarinah ku qaadeen saldhigii ciidamada salbiyiinta yugandha iyo kuwa riddada ay ku lahaayeen deegaanka sabiid ciidamada salbiyiinta burundi ayaa dhowr jeer dharbaaxooyin adag ah kala kulmay ciidamada mujaahidiinta waxaana dhacay weeraro looga laayay boqolaal askar oo ka dhacay banaadir shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa kula taliyey dowladda saldhiibiyadda maraykanka in saldhig ciidan ay ka samaysato degmada berbera islamarkaana ay qaadato khayraadka dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa inoo faahfaahinaya madaxa maamulka shahadla diriirka ah ee somalilan murtad cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa shaaca ka qaaday inuu diyaar u yahay in dowladda salibiyadda maraykanka uu siiyo saldhig milatari oo ay ka samaysato magaalada istaraatiijiga ah ee berbera iyo sidoo kale inuu ku wareejiyo macdanta qaaliga ah ee dalka murtad ciro oo waraysi siiyey mid ka mid a warbaahinada ugu saameynta badan maraykanka ayaa sheegay in wadahadallo ku saabsan iskaashiga amniga dhaqaalaha iyo la dagaalanka waxaa loogu yeero argagixisada uu la yeeshay mas-uuliyiin ka socday safaaradda maraykanka ee soomaaliya iyo wasaaradda difaaca bentagoonka murtad ciro ayaa sheegay in safiirka maraykanka ee soomaaliya uu bilihii lasoo dhaafay dhowr jeer booqday somalilan halkaa saraakiil ka tirsan wasaaradda difaaca maraykankuna ay yimaadeen bishii diseembar ee labada kun afar iyo labaatanka haddii maraykanku uu doonayo inuu saldhig ka samaysto somalilan si diiran ayaan usoo dhoweyneynaa ayuu yiri murtad ciro isagoo u warramayay warbaahintan laga leeyahay dalka maraykanka waxa uu intaa ku daray inay diyaar u yihiin in maraykanka ay siiyaan khayraadka dalka sida macadanta qaaliga ah murtad cabdiraxmaan ciro waxaa kale oo uu ka dhawaajiyey inuu dhowaan tagi doono maraykanka isagoo tilmaamay in heshiisyada cusub ee uu la galayo maamulka washington aysan wax shuruud ah ku xirneen in donald trump uu aqoonsi rasmi ah siiyo somalilan mar ay warbaahintan maraykanka ahi weydiisay suurtagalnimada saldhig milatari oo ay washington ka samaysato somalilan ayuu ciro yiri weli arrimahaas waan ka wada hadlaynaa waxaanu rajaynaynaa in wadahadalladaasi ay mustaqbalka noqdaan kuwa midho dhal ah warbaahinta blomberg waxay sheegtay in somalilan ay ku taallo goob istaraatiiji ah sidaas darteedna aqoonsigeedu uu xoojinayo saameynta maraykanka ee gobolkan halkaas oo xuutiyiinta yeman ay bartilmaameedsadaan maraakiibta xiriirka la leh yahuudda maraykanka iyo dalalka kale ee taageersan xasuuqa lagu hayo muslimiinta khaza dhanka kale madaxa kooxda villa soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa isna dhowr bilood ka hor warqad u diray donald trump taas oo uu ku caddeeyey inuu diyaar u yahay in maraykanka uu siiyo goob uu ka dhisto saldhigyo milatari oo ay ka mid yihiin dekadaha berbera boosaaso iyo weliba saldhigga ah uu haatan degan yahay ee belidoogle xeeldheerayaal carbeed oo saacadihii lasoo dhaafay afka furtay soona xigtay warbaahinta ruushka ah ee ruusiya today ayaa si adag u naqdiyey dalabka ay somalilan u fidisay donald trump ee ah in washington ay siiso saldhig milatari iyo heshiisyo kale oo dhinaca macadanta ah si maamulkaasi loogu aqoonsado dal madax bannaan wilaayada bakool ayaa soo bandhigtay askarta aybin ah kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allaaha walaalkan xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa inoo faahfaahinaya
wilaayada islaamiga ee bakool waxaa ka dhaqangalay baaqii wilaayada ay u dirtay maleeshiyaadka ridada ee ku jira safka cadowga kuwaasoo wilaayada ay ugu baaqday inay ka toobadkeenaan gaalnimada ay ku dhaceen ciddii ka soo baxda safka gaaladana loo badbaadinaya naftooda iyo hantidooda si weynna loo soo dhoweynayo loona lacageynayo hubka ay la yimaadaan waxayna arrintaasi keentay in sida tusbax la furay oo kale ay wilaayada ugu soo qulqulaan askarta taa'ibiinta saacadihii lasoo dhaafay waxay wilaayada islaamiga ee bakool soo bandhigtay saddex askari oo taa'ibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka riddada kadib markii allah uu towbada waafajiyey ayna garwaaqsadeen inay ku dhaceen fal gaalnimo ah waxaa askartan lagu soo bandhigay deegaanka buurdhuxun leh iyadoona loo sameeyey soo dhoweyn heer sare ah maadaama wilaayada horay ay u ballanqaaday inay soo dhoweynaysa cid kasta oo ka soo baxda safka gaalada kuna soo biirta safka muslimiinta xasan iimaan aadan cawil maxamed iyo xasan ibraahim cali waa askarta taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay magaalada buurdhuxun leh markii towbada loo qabtay kadib ayay si wada jira oola hadleen idaacadda islaamiga andalus magaay maylere heesangay magalere nimanka oo murtadiintan baydhoo ku jirta ku bahi maynana ku bahayda idliga oo shalaysa male baydhoo ku tabi kuwan murtadiintaas gabalkaana kabiiri ma haytay baydhoo baydhoo kabiiri idligaana kabiiri ma haytay lamada kun labaati afarti balitoda baada kabiiri sadham lanko tashkiilisa kagale lankooni shaydaan kagaade acuudu billahi namdimeen horta kagaatan baydhoowi mayle meela ku gali gabalo maynani hareey alboorkeenani hareey meela dhubow ku galni ad idan oo may haynay saddex boqol lang e hayn hoban meeli gali gabalka nataa baraay dadka halki markii nataa baraay etoobiyaan ahayn haddana haradii dhubow kuna ninkiran haninagi balooka jeerni baarsha kalaatan gabalko madaxtooyda raagana nisheeni meel kalaatan ningaaday madinanin bedelay mas inta lisinji leramle madaxtooyda gabalko inani tari magaaga maybalarey aadan cawil maxamed ana maybaagii qof oo maybaha nimankan murtadiinta ee marka biiri kubirow kadib maybaha miiku kubiray kow garaswiini kutabi duran kaseedi miilagu kubiri kubirista ma isabaaday dhalinyaro oo aniga isku madayni ee yaalnami iyo walsaase jaran mayba lanki hor dareerka eh oo meel iskala diilasano marwilba meel isu roogden hooba baho mayba miilseeda ada naftirka mayba niida ma isku eraase dadkaasba been ada main roogda saas daraadiyayaa sababta intii ana mayba saaxiibaday daraadiyoya miilasanseedi harada oo duraya mayba ya mayba tawbari tawbarada dad soomaaliya biya holana baraa may kumadaana qaabka mayba landigaalama qaabka linhoolgalaa qaabka mayba guriida mayba markaasi lin furfuro waxyaaba saasay kumadaha anoo hasan ibraahim aliliero mayba meel raaso deegaankan waajib nimanka murtadiidan waa usdaytan aha ku bahi ilaahay dartisaan ku tabi mayinka sababa yaalnamale inku jeyti dareerhaan alen isku seeday wadankayna elan saaraha mayba meel raas madiyaano meelo isku rooga madanka maybaha yaa mayba shiidi magaalada ka shiidi isku surundoole isku haay madan hatina mayba hooba kabiirin may gurin may sin masheeran hormaysin murtadiinta se inti maybohaas ku kutabo hatana iska qasabay mayboha ilaahay dartisa hambahi maybo mayla raas inti adduunka isku deerdhido fada dhibaatooyinkan meelo kala kulmi mayboha madiyaana meelo roogi anaseedi iimangna isku waay mayboha mayla raaso ana dhon mayboha bulshogay dhon gorod waay taa'ibiintan ayaa qiray dhammaantood in loo soo dhoweeyey sida wufuud sare oo kale maadaama ay dib ugu soo laabteen diinta islaamka oo markii hore ay ka ridoobeen sidoo kale si wadajir ah ayay baaqa ugu direen maleeshiyaadka weli ku jira safka cadowga geekaa kutabay sifaylelaindhawaay buurdhunli roog mayboa meelaraas anti mayboa ilaahay agdisling afyoa nin adduunkay deerdhido mayboa ya eed iyo eedan fadeh murtadiinta walba mayboa antiasku kutabano mayboa diinta islaamka heje mayboa ii sharag ilaahay mayboa nuskubano mayboa muslimiintaan isdhiibano mayboa meelaraas ma adduunyo deerdhidana eed iyo eed fareen eendire ragan inta rooga horta tartiibaan u lahayndhawaay geega eedeedanang mahadsanyin buuruni koy horta lahanung intoo ay xadgudub malaa walaa baan oo sharaf lahayn dhawaay fariintanan daraw may aha horta dhabkaasleo bargan fariindoyo banfadaan lanki maskantis shaqeeyas lanki halki maskantis shaqeeyanan koley lanang haarsho dhaamba may afjii mitaridaw farmiintas anan faraw may horta regan may erfadayniyaw gobolkaas etoobiyaankaas in ijaasada wala kudab surnaada male dhabka argan marka maysan erfaday walaaliyaalka eetin geek may leela lanki nool barama nool maysan erfaday lanki biiran dhiida waa bari warkaysan dheega dhagaaga oo erfaday hortaan hadda buuruli rooga walaayada islaamka safaylana lahay indhawaay maasha allah dad oo maybaha soo dhaweyn leh oo maybo hageeka yani isarkortamay dadkan sadaawmay dadkan amal jaren lay qalbagasheen oo maybo hayahana dhawaaya may fariingan daray nimankaasi inti markaasi iyo tan ilaahay hangnagadano mayboha waliyo mayboha garabsh onka jaraan iyo onka tiirsane mayboha kooyan deegaanadii iyo meel welb iyo ku jiidan mayboha markaasi iyo oo mayboha mujaahidiinta rogan iyo ku qiib galaano markaasi seedano maybo wali iyo wedadan mayboha markaasi la kooyano
maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee bakool ay u soo bandhigtay askari taa'ib ah kaasoo lagu soo bandhigay isla magaalada buurdhuxun leh waxaana askariga uu watay qorigii booshkii iyo tuutihii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta
mahadsanid abu ayman warkii fiidnimo ee caawana dhegaystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh